Wasiiro, xildhibaano, maamulada gobolka Galgaduud iyo magaalada Dhuusamareeb, ganacsato, aqoon-yahano iyo xubno ka socday ururka damqasha ayaa deegaanka Beer Cabdi Faarax oo ka mid ah deegaanada hoos taga magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay kaga qayb galeen xarag jarka iskuulka deegaanka oo dhismihiisu muddooyinkii lasoo dhaafay soconayay haddana soo gabagaboobay. Waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah bulshada deegaanka iyagoona ka warbixiyay ahmiyadda iskuulka uu leeyahay.
oo maanta bilow ah xarag jarkiisa laakiin uu socday waxbarashada ayaantan ay socotay iskuulkan markaan faahfaahin ka bixiyo wuxuu ka kooban yahay laba fasal oo waaweyn xafiis- xafiiska iskuulka musqulaha daydadka iyo inta hadda muuqata berkeda intaas ka- intaas kadib waxaan waxaan rabnaa inaan ka hadalno oo aan maanta u taagannahay kuna faraxsannahay inay noo timid guddoomiyaha gobolka iyo maayirka magaalada dhammaan xildhibaanada ee, wasiirada dad badan oo madaxa agaasimayaalka gabdhaha dhammaantood ay noo yimaadeen oo halkan ay nagala qayb galeen xarig jarkan xarigtarku maantay iyo dhismaha iskoolkan wuxuu xambaarsan yahay baahida deegaanku ou qabo deegaanka beer cabdi faarax waa deegaan weyn oo ilaa dhuusamareeb ilaa dhinacan la aado aan dareemi karno intuu jiro wax ka badan boqol kilomitir ilaa dhuusamareeb ilaa saan ah aysana jirin wax deegaan ah oo bulshada intaas joogta waxbarashadooda ay kor u soo qaadaan way jiraan deegaano dhinacaan ka xiga laakiin deegaano dhinacaas ka xiga oo bulshadu wax ka barataa ma jiraan runtii waqti dheer iyo jiitan dheer kadib waxaa noo suuro gashay inaan isla qaadanno inaan deegaanka waxbarasho ka hirgelino sida idin muuqata dhismahan muddo lixdan habeena ayaan barxaddan joognay Dhanka kale, wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Galmudug, Maxamed Xaashi Dhoore ayaa sheegay kaalinta wasaaradda kaga aadan iskuulka iyo waxa ka dhiman ay qaadan doonto.
waxaan rabnaa inaan idinku baraarujinno in waxa aad qabateen ay yihiin howl guud howl wasaaraddana u taalla dadka deegaankana u taalla howl aysan dadku aysan diyaar u ahayn oo aysan xoolahoodii ku bixinaynin oo ka deegaan ahaan aysan garab taagnayn mar kasta waxaa ka muuqda shaki waxaad is leedahay iskuulkaanu ma socon doonaa dadkii deegaankaasi ay uga go'an tahay wacyigoodu siduu yahay sidaas darteed maanta ayaa waxaan joognaa meel wasaaraddu sahankii iyo safarkii dheeraay ee aad gasheen ay wasaaraddu shaawdeeda ee dhinaca ka suran karto ayaad joogtiin maanta ayay waxay noqotay iskuul intaan la eg oo iskuulku meel gaar ahoo kii annagu ay wasaaraddu ay ka samaysay iskuulku meel gaar ahu ahaye iskuul joogto ah maadaama ay bulshadu ka samaysay meeshaas waxaa ka jira waxaan leenahay shuushow bax dhiiranaan isku tashi iyo in wasaaraddu doorkeeda een, ay cayaarto waxaan u malaynayaa tiimkii meesha ka shaqaynayay anaa inta la fadhiista waxaan ku yidhi macallimiin meesha ka shaqayn karta ha la keeno oo deegaanka ah